dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington oon caawana idinku hayo dhinaca seeya ah oo lacag kaash ah oo gaaraysa laba boqol oo kun oo dollar ugu deeqay cisbital carruurta lagu daweeyo nin derbiye jiif ah oo waalidkii maxkamad ku saaraya in ay iyagu badeen nolol xumada haysata iyo sidoo kale qayb kale oo ka mid ah waraysiga fanaanka reer london ee cabdulaahi cabdiweheliye waa caawa iyo cawayska nin caseeya ah oo ku nool waddanka indonesiya ayaa lacag kaasha oo gaaraysa ilaa iyo laba boqol oo kun oo dollar oo uu ururinayay muddo ka badan soddon sano waxa uu ugu deeqay cisbital lagu daryeelo carruurta waa sheeko xiise leh waxaa caawa stuudiyaha ila fadhiya oo barnaamijka caweyska washington igala qaybgalaya maxamed colaad iyo maxamuud mascade caawa xaalku waa bareejo waxaan ku hormarayaa maxamed colaad colaado bal waxaadna fahansiisaa aniga iyo dhegaystayaashaba sheekada ninkan caseeyaha ah ee lacagta intaa la eg ku deeqay waxaa laga yaabaa in dad badan ay xirfadda caseeyanimada u arkaan howl allay baday ah laakiin waaba kuwan caawa deeq aanay dadka oo dhan wada karin wada bixinaye dadkan sheekadan qorayay ee la yaabka usoo qaatay waxay iyagu xoogga saarayeen qalbiga ninka caseeyaha ku jira iyo wanaagga qalbigiisa ku jira lacagta laba boqol oo kun oo doolar ayuu aruurinayay muddo soddon sanadooda marka waxa uu leeyahay si aan isbedel u sameeyo in lacagtaa u aruuriyey soddonka laba boqol oo kun oo doolarna wuxuu siiyey cusbital la yiraahdo ay gacanta ku hayso hay-ad la yiraahdo free care fund oo dalka indonesia ku taalo oo ilmaha lagu daweeyo marka arrintaabaa la yaab noqotay wargeysyadii baa soo qaadanaya telefishinadii baa soo qaadanaya isagiiba mar walba la wareysanaya wuxuu leeyahay waxaan ugu talagal inaan isbedel sameeyo weligii carruurta waan jeclaa marka lacagtaana waxaan ururinaya u leeyahay ilaa soddon sannadood marka ma sheegay kasakow inuu carruurta siiye maahaane wixii ku xambaaray ileen nin caseeya ah mar walba marka dadku ay maqlaan nin caseeya lacag dhiibay markii waxaa hortooda imaanaysa inuu yahay nin saboola oo shaqo kale uu qabto waayey laakiin haddana marka dadku ay maqlaan nin caseeya ah oo haddana laba boqol oo kun dhiibay ma sheegay sheekada meesha isaga xirantaha iyo waxa siiyey dhiirigelinta intaas la eg inuu lacag intaas la eg ku deeqa soo caseeya ah horta caashoy ilaahay qofku wax siinayo meeshuu doonuu ka siiyaa ama caseeya ha noqdo ama gaarigacan ha wado ama beer ha soo xamaasho qofku ilahay wax la doonayo meeshuu doonuu ka siiya marka ninkan caseeyaha gacantiisii uu wax ku caseynaya ilaahay taajir uga dhigay oo uu lacag ku helay marka wuxuu leeyahay waxaan ka shaqayn jiray baararka iyo hoteelada dadka lacagtale ay yimaadaan ayaan koobaha caseyn jiray waxaan ka heli jiray wax layihahda tib ama bakshiish soomaalida u taqaano ayaa la siin jiray marka lacagtuu shaqaysto oo shaqada uu ku qabtay kobaha mooye mid kale oo bakshiisha ayaa la dul saaray oo la siin jiray markalaba u dhiga lacagtii marka wuxuu kuleeyahy mararka qaar xataa dad baa ay siin jiro kuleeyahy konton doolar qaar baa ay siin jiro kuleeyahy bakshiish bis ii siin jiray marka laga soo tago lacagtii kobaha uu ku caseeyey qaar baa todoba doolar siin jiray qaar baa shan doolar siin jiro kuleeyahy marka lacagtii buu aruuriyey soddon sannadood kadib waxay noqoto laba boqol oo kun oo doolar cusbitalkan buu ugu deeqay marka wuxuu leey waxa ugu xambaaray yaraanteedii xanuun baa hayay waalidkaygu waxba maana haysan cusbitalka umaanan heli jirin fursad aan ku tago iyo lacagta cid iga bixisaa marka waxaan go-aansaday bakshiish kasta oo isoo gala inaan meel ku rido sanduuqa aan akoon u samaysto oo bangi aan dhigto dabadeedna markay lacag wax bedeli karta gaarto aan caruurta wax ugu qabto waa cajiib halkaas colaada waxay ka soo baxaysaa hadda waddankan aan joogno kale dadka soomaalida na dhegeysta lacagta malaha doolarka waxaa laga aaminsan yahay midda ugu yar inay tahay halka doolar ee xaashida ah laakiin jajab fara badanaa jira mararka qaar waxaa dhacda in jajabkaasi meel laysaga shubo ay jiraan mashiino lagu shubo oo markaas lacagtii lacag adag kaaga soo dhigayo xaashi ah marka ma is leedahay haddii lacagtaas jajabka ee mar walba jaabka ku saartay meel lagu shubo waxbay goyn kartaa mustaqbalka caasho soomaaliduba horey maamaha uga keensatay waxay tiraahdaa quraansho aruurtay bulac waa jiidaa
maamaagala ka timida waxaa la yiri sidoo kale cirbid ururtay masaaray noqotaa masaare noqotaa marka macnaheedu waxa waaye qofka hadduu wax sameeyo in yarba ha ahaadaane macnay sameynayaan dif- eh, isbeddel bay sameynayaan wax weyn bay tusaale qabtaa markaan kaaga soo qaato waxaan akhrinayay buug eh, ka sheekeynayey eh, dadka yuhuudda ee ku nool Australia- australia oo kale shan milyan baa lagu lagu qiyaasaa marka waxay iswaafaqa dadka iyo siday isugu yimaadaan bay ku xiran tahay shantii milyan baa isu timid eh, waxay go'aansadeen bil walba inay hal doolar isku darsadaan dalkoodana wax ugu qabtaan Wow.
marka shan milyan oo doolar ayaa bishii shan yuhuud- malyan oo qof shan milyan oo qof oo yuhuud oo ku nool australia min hal min dollar hal doolar bay bixiyaan Oon- marka shan milyan oo doolar bay dowladooda ugu deeqaan oon waxbana ka dhiban iyagana ha marka dad soomaalidan ku nool eh, qo- dibadaha ku nool hadday min hal doolar wad- dadkii wax ugu qaban lahaayeen cusbitaaladii wax ugu qaban lahaayeen maxaa kasoo bixi lahaa marka dhinacaas laga fiiriyo een, waxaan weligeyba maskaxda ku hayay xigmadan maqlay ahayd een, sadaqada waa wax adigana aan waxba kaa dhibayn qofkaad siisaan wax u taraayo ha waxay yidhahdaan sadaqo weel ma- ma- ma barayso salaadna socodna salaad ma baajiyo salaadna socod ma baajiso Een, waa tacolaado bal intaada kicin maxamuud masacdaasna stuudiya nala fadhiya barnaamijka caawa sidaan u sheegay waa sheekada bareej ay ku dhammaan doontaa maxamudow waa bareejadii sheekada aad noo haysid ee ku saabsan ninkan derbiye jiefka ah haa ee maraykanka ah ee waalidkii dacwadda kusoo ogeele iyaga ay badaneen derbiga seexdo aad iyo aad si wax u kala qabsadeen iyada ay baday bay iga raacaysay allay baday jacaylkiyo inaan kugu dulbooyaa soo haystii ma ahayn waa waa lays haystaa marka hadda Eh, cashoy eh, ninkani waxaa magaciisa la yidhaahdaa bernard anderson bay eh, waxa uu ka soo jeedaa gobolka new york ee waddankan maraykanka Eh, hadda da'diisu waa soddon iyo laba jir Eh, waxa uu haatan maxkamad ku taalla magaaladaas ka dacweynaya aabbihii iyo hooyadii Eh, waxa uu ku dacweynayaa ninkani sidiisaba waa nin dadkan loo yaqaano maraykanka homelesska oo aan lahayn meel ay ku noolaadaan ee gidaarada iyo derbiyada iyo eh, buundooyinka hoostiisa seexda waad dareemaysaa marka qof eh, baahida intaa la eg qaba ee qabowgan aad aragtay ee dalkan ka jira ee buundo hoo seexanaya waliba- Markan- waliba maxamudow een, si dadkana dhegaysanaya aada u fahmaan Mhm, Een, dadka homelesska ah mhm.
waa dadka een, derbiye jiefka ah laakiin halkan waxaa u dheer een, meelay dib ugu laabtaanna ma laha soo ma Ee, qoys meel seexin karana male cid shaqo siinaysana male aad iyo aad waxaa intaasoo dhanba ka sii xanuun badan eh, haddaad meel kulul eh, ama cimiladeedu ay iska wanaagsan tahay sida soomaaliya oo kale aad aad banaanka ku jiifto wax kaama ba'ayaan mugta Eh, meelaha dharka jirtay oo derbi jiifyadii soomaaliya berg la joogay meelahooday maalintii hore ama kenya oo kale jokoraag oo kale meelahooda iska qaraabanay dhibaato habeenkiina sabab badan ma qabaan marka kuwan loo fiiriyo aad laakiin kuwani waxaa u dheer dhibkaa iyo xanuunkaa faraha badan ee derbijifyada meelaha cimiladu wanaagsan tahay jooga qabow iyo Barafka waa ku mataqaanaa daldalaya.
dee e, midka adigu markaad subaxdii shaqada aad soo gelayso ee aad inta baska iyo albaabka shaqada udhexaysa uu dee indhahaaga iyo biyaha ka imaanayaan kaas bay twenty four seven ama e, afar iyo labaatan saac maalintii ayay mataqaanaa ku nuli marka ninkani nolosha heerkaasuu ku jira ha ku jira ma xume ee waxa uu leeyahay waxaan waxaa ibaday hooyada iyo aabbahay sidaa darteed waa inaan maxkamad geeya dacweeya oo arinta arrinta keentay inaan sidan derbijiifka u noqdo magdhowigeedii hadda la isiiyo muxuu u cuskanayaa marka inay waalidkiis ay ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadan haysata E, horta midda ugu weyn waxa uu leeyahay aabbahay wuu i garaaci jiray oo si xun buu ii dili jiray buu yidhi waxa intaa ka sii dheer wuxuu yidhi aabbahay horteyda ayuu waxa uu ku isticmaali jiray daroogada Wow.
oo igama aanu qarsan jirin e, waxauna iigu yeeri jiray magacyo qalbigayga waxyeeleeya marka gacaltooye ma helin buu leeyahay aad iyo aad yacni bal ka fikir wiil yar oo soo koraya oo iska dhaaf in isaga qaladaadka laga celiyo ee isaga hortiisii lagu falayo waxyaabihii xumaha ahayd in carruurta in laga celiyo ee ka sii darane magacyo xun oo qalbi jabinaya oo aan u wanaagsanayn ayaa lagu wacay sida matalan waxaa la leeyahay ee, wacal baa tahay oo kale marka ereyadaasi wiilkii waxa ay ku keeneen qalbi jab iyo inuu u arko inuu ilmaha kale Ka liito.
ee, uu ka liito Ee, bilmatalan hadduu arkayo ilmaha si qurxoon loogu soo labisay aabbahood labada dhan uu ka shuminayo kelmado isagana wanaagsan lagu leeyahay isagana ninkani uu hor joogo maalin walba marka xanuunkaa faraha badan waxa uu leeyahay waxa ay kugu kaliftay in aan asaagay wax la wadaagi waayo marka wuxuu leeyahay eh, dhibaatadan ay ibadeen waa in sharcigu uu iga aargudo oo meeshan aan jooga la iga qaado Eh, marka eh, arrinta eh, la yaab kale caashoy waxa uu leeyahay eh, odagii baa waxa uu leeyahay anigu waxba iguma leh cunugan waayo waxaan siinaya ma lahan waayo anigu aabbaha maba ihiba hooyadaa baan qabaa uu leeyahy anigu marka aabbaha ma ihi waa ku soo korsaday buu.
waa ku soo karsaday Waa.
waxaad sharci igu leedahay ama xaqad igu leedahay ma jiro soddon iyo laba jir baa tahay nin wey baa tahay isdabar oo adigu magaalada iska dhici Eh, hooyadii baa kaga daran badanaa waxaa la dareemaa hooyooyinku inay caruurta u daqnadaan mogta hooyadu waxay leedahay marka war soddon iyo laba jir baa tahay taasina waxay sheegaysaa oo ka hadlaysaa in haddaad soddon iyo laba jir tahay aadan u baahnayn waalidkaa inay wax ku siiyaan orodoo tag oo mataqaanaa isdabar oo shaqayso waa wixii eh.
soomaaliya la dhihi jiray shaqayso shafkaaga banaanka keen
oo waxay leedahay adiga iyo ameerika isbarta waa garta isaguna marka wuxuu leeyahay fursaddii aniga iyo ameerika aan isku baran lahayn oo aan ku shaqaysan lahaa ama wax ku noqon lahaa dee waalidkey ima aanay siin adinkuna ima aadnaan siinina marka eh, doodda amaba dacwadda uu geeyey maxkamadda ayaa waxa ay ayaa waxay leedahay reerkani guri bay leeyihiin ee gurigu waa laba boqol oo kun oo doolar marka wuxuu leeyahy waa in guriga la gado marka guriga la gado lacagta gurigaa laga helana lagu furo waxaan loo yidhaahdo dominos pizza oo- meelaha bidsada iyo eh, lagu meel sameeyo.
shirkad ka mid a shirkadaha eh, franchiska oo maraykanka ku yaala cunooyinka oo fudfudud cunooyinka fudud sameeya marka wuxuu leeyahay waa in shirkadda qey- qayb ka mid ah ee, annaga naloo furo ee, markaasina familiga oo dhan laga shaqaalaysiiyo ma isagaasaa ku doodaaya dacwadda uu maxkamadda keena buu sidaa ku soo qoray waa garta Uu bal waa leeyahay.
inay soo xisaabtama siduu cidlada Eh, u jiifay aad iyo aad marka ilaa iyo hadda maxkamaddu ma caddaynin waxa uu kiiskani noqon doono marka waxay waxay kala joogaan isdabar iyo fursada isku dabar lama siin ameerika iska dhici iyo ameerika maxaan iska dhiciya adinkaa sidani badeene
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan ugu dambaysana dhegaystayaale barnaamijka waxa aan kusoo xirayaa qayb labaad uguna dambaysa ah waraysi aan toddobaadkii lasoo dhaafay la yeeshay fanaanka cabdulaahi cabdi wehliye oo ka mid a fanaaniinta reer london waxa uu caawa cabdulaahi wehliye noogu bilaabaya in uu bal nooga taariikhoodo oo wax nooga sheego xilliga uu fankiisa soo bilowday casho sidaa ogtaaba kolley fanku qofba maalin buu soo gala aniga fanka markii ubaxii kacaankii dowladda hisiyaad barre ayaan kamid ahay anigoo yar oo shan jira ayaan aan heesaha bilaaba markaasna dee bulshada kolley waa ka dhex muuqda anigoo ubaxa isku dugsiyada hoose dhexe iyo sare int- markaan dhiganayaba fasalada ayaa laigu wareeji jiray anaa daasabtu ma jira xilligaas kabacdina hoboladii waaweynaa iyo ma ii suuro galay inaan galo waxa waaye shaqooyinkaygan kalaan ka watay kabacdina xilliyadii dagaaladii markay dhaceen ayaan dib ugu soo laabtay markii qurbaanime kuma aanan jirin dee inaan he- heesaha fanka soo galo hase ahaatee waxaa markaas aan dareemay in fanaaniinta markii qurbaha la yimid mataqaan aan arkay fanaaniin badan oo heesaya ayaa waxaan tiri de kaalintaadii xilligii hore yaryaraanta aad qaadan jirtay alla ilaa hadda haddaad jaanis ugu haysataaba
Yeah.
heestan eh, waxaa miraheeda iska leh saaxiibkay oo aan ka wada mid tirsanah kooxda kheyladaan xuseen shire jaamac ciyaar jecel Eh, laxankana waxaa saaray isla walaalkiis cabdi shire jaamac joogle muusikadana waxaa tumay em, maxamed karaama bal markaad u fiirsato een, cabdulaahi een, fanka inta badan een, wadamada ku yaala yurub markaad fiiriso meelaha inta badan een, fanaaniinta gaar ahaan haddaan si gaara uga hadlo kuwa yurub jooga inta badan fanaaniinta maxaad is leedahay kuwa london jooga albunadooda ama heese soo saarkooda uu ka fara badan yahay soomaalida kale ama fanaaniinta kale ee yurub inteeda kala degan Ah, maxaa waxaa su- u sahlaya waxa waxaa arrintaas usahlaya dee fanaaniinta inta badan soomaalida way soo wada tageen inta badan laakiin london bay u badan yihiin wixii muusig tumayey iyo wixii mataqaan fan ahaayoo dhan halkan ay sugi maayeen taasaa u suuragelinaysa inay markasta hiisa soo saaraan ilaan stuudiyihii iyo muusigii wixii tumayey o dhan waxay dhan oo hal habeenaa la isku helaya marka iskaasha gaar oo ka dhexeeya miyaa jira abwaaniinta fanaaniinta muuskiisayaasha laxab kulli marka la isku geeyo dhammaantood ha qasab wey waa waa qasab waa ka wada dhexeeyaan Een, haddana meeshii waxa waaye adduunkan casrigu noqda meeshii shan iyo toban nin oo muusig la tumi jiro ilaa koox dhan oo igu tumi jirtay hal meel baa lagu soo aruuriyey laakiin haddana ma dhacdo in fanaaniintu ay inta meel isku raacaan ay iyagoo wada dhan shan fanaan oo la yaqaano ama lix fanaan oo wada socota oo hal habeen meel ka tumaya laakiin maxaa loo waaya maya way dhacdaa laakiin inta badan waxa weeye waxay u baahan yihiin mataqaanaa howlo badan fangareen mar hadduusan qaran soomaaliyeed jirin waxa waaye waxyaalahaas oo dhan ma ma waxa wax loo samayn kara ma jiraan waa garta M- ma jiraan marka fanaaniinta adigu aad dhageysan jirtay ee fanka kaaga horreeyey kolley markaad fan noqonayso waxbaa ku dhiiro geliya ama kugu riixa inaad fanaan noqoto fanaan baa ka helaysaa waxaad leedahay allelehe ficnaan lahayd inaad kaasoo kala noqoto marka fanaaniinta adiga aad sida gaarka ugu dayan jirtay ee role modelka ku ahaa ayaa ka mid ah wallahi fanaaniinta ta kole waa badnaayeen waxa maxamed mukulaca kamid a axmed cali cigaala kamid a xasan aadan samatara kamid a way badnaayeen laakiin aniga waxaan si gaara aan ugu dayi jiray eh, una jeclaa heshiisa udhegeysan jiray maxamed axmed kulac ma jirtaa qaab uu si gaara kugu soo jiitay si gaar ugu jeeta ninka eh, maxamed axmed kulac wuxuu ahaa eh, nin fanaan masraxiyeed ah haddana em, mataqaanaa codkiisa marka uu heesayo uu yahay mid dee mataqaana naturaalkiisa u leh eh, masraxiyeedka habka hiisaha u qaadayo mirihiisa oo banaanka yaala oo la fahmayo marka em, aniga si gaara ayuu ii taaba jiray saw saw saw markuu leeyahay waa- waa- waa runta aad baad u asiibtay waa fanaanka Ah, heesihiisa marka- ay aada u ah, muuqdaan ah, ereyada marka waan marka ma- waana macalimiintii mataqaana hesii hirgelay raggii ugu horeeyay soomaalida mataqaana eh, imtixaanada ka qaadi jiray xasan aadan samatarkaad aragto oo la oo la holli weysan yahay ninkii number one siiye wey oo markaas guddigii meesha fadhiyo kamid ahaa marka waa nin fan yaqaana baad leedahay oo asiiba yaqaana Ah, ah ah, waa nin diyaarsan oo fanyaqaan oo lagu darsado waa gartay marka ma jiraan heesihiisa kuwo kamid a oo adigu aad qaadqaadi jirtay ama aad kuluc iska dhigdhigi jirtay wallahi waa wa- way jiraan mataqaana heysihiisa way badan yihiin waxaa kamid a heesa la yidhaha maxaa inan yahay diraaciyo dirir horay kala wacan adoo doogarkaayana lama dago abaare nintii siba daayacay ka kale dugsanaya nintii siba daayacay ka kale dugsanaya aniga la doqonsane dadnimada aqoonso sida dumar xisho hadalkee la dhadi jiray heshiisa heesaasan heesaasan ugu jeclaa waa tahay waa tahay n cabdullaahi balikaad aniguna barejadaan ka helaya marka ay halkaas kuu marayso anigan maxaa ii diidaya inaan sidaan idhaahdo sida ruux dalligano doqonnimo haysaa adiga i diidan ku doondoonayaaye xaalku waa barejo soo maa cabdullahi laakiin n- n- inta badan fanaaniinta n, waayadan dambe heesaha qaada intaan heese iyaga ay leeyihiin aanay ku soo caan bixin sida tii haddaad ku dhufato oo kale heestan dadnimada aqoonso ee kulu ay kula luuqeynaysa allah u naxariistee magool iyo heesahaas iyo kuwo kaloo lamid ay inta ku soo baxaan ayay marka dambe abwaano heeso u sameeya ay raadiyaan laakiin adiga markii waxaad ka bilowdo heese ay saaxiiba kuu sameeyeen maxaa dhiirigelinta Ah.
intaa la eg adigu ku siiyey Een, waxa isiyade heesta waan qaadi kartaa ninka fanaanka uu leeyahay waad qaadi kartaa waa mataqaanaa haddaad rabto aroosyo waa ka qaadi kartaa waa ku mataqaanaa adduunka dhani ka jirtaa soomaalida keliya maaha laakiin he- ma soo saari kartid oo heestaas inta stuudiyo tagta kama duubi kartid marka kuluc marna ma kulanteen kulac dhowr jeer baan kulana laakiin eh, waqti isuma aanan helin munaasabado oo barnaamijyo lagu dhigaayo london aan aan ku kulanay saahatee dee waqti la isum hayo waa ogtahay hadda adiga maraykanka oo kale joogtaa Een, waxaa laga yaabaa teemka inaadan qofka salaan ka badan aadan samayn karin waana wadamada yurub iyo maraykanka marka la yimaado saas waayo qofka waqtiga aad isweleeda inaad iska yar waa aad iyo aad laakiin africa waxaa looga yaqaanaa rixingoys laakiin xaalka laakiin xaalka rixingoysnimo maaha dhe xaalka raxilgoosnimo maa waqti aan la isu hayn taleefon inaad qofka isku maqashaan waa laga yaabaa aad raadiso halo isnaada hadda markaad isdhahdaan isu tagana waxaa laga yaabaa inay saddex bilood qaadato waxaan rabaa marka heesahaagii inaan mar kale dib ugu laabto oon mid kale bal meelaha kasoo dhiftay iyo kaada cabdulla haddii qiilku baxo qurumuhu kula hallaan waxay holoday ku tiri adoon anigayga qari
afkaan saan kuugu dhammaynayo waayo cabdullaahi waa jihaan siyaad jahan jalaqsan weeye marka waa iska dareemaysaa heestu waxa ay ku saabsan tahay waxaan u malaynaa dad badan ay saamaynaysaa maxay si gaar uga hadlaysaa baa tiraasto islaanta waxay u- waxay u hadlaysaa dee nin xaaskiis ama oo saaxiibtiis ay ka baratay macnaha naag ay maskaxda ka qabsatay oo ninkii markaas uu leeyahay dee waxaan ma naga dhaartay naagtan hadday macnaha ay tahay naag oo awliye aad ku sheegaysa awliye tahay gorma oo heesta marka ugu horreeda lagu bilaabayo laleeyahay haddii qiilku baxo qurumuhu kula hadlaan waxay qoladii ku tiri adoon anigayga qari qisayayaa baa dhigtee hadmaan galayaa qabriga hadmaan galayaa qabriga macnaha haddii qofkan ay awliye taho wax sheegto dee xilligaa qabriga gelaya sheeg ayaduna ay difaacaydo leedahay maxaa- qofkan oo mataqaanaa awliyada hoosaan la yidhaha maxaa adiga ku daba dhiga cidtan maraheeda waxaa sameeyey eh, xuseen bixi oo iminka degan magaalada jigjiga owalna reer london ahay laxankana waxaa saaray cabdiqaadir roogow oo sanca jooga oo hobolladii hore kamid ahay muusigana waxaa saaray wiil yar oo dhallinyaro ah oo toddobiyo toban jir ah oo oo dhalay maxamed karaama oo la yidhahda qaasim maxamed karaama jireen qudhayda ka maaranteen qabboona labada geleen cadceedu qabowga tahay abdayqii ku shideen qudhayda ka maaranteen milyaan qanciya nafte muddada ku qoofanlay muddada ku qoofanlay miyaan qanciya nafte muddada ku qoofanlay
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaya waraysigii fannaanka cabdulaahi cabdi wehliye iyo guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawa waa inoo mid kale oo xiise leh haddii alla idmo iyo toddobaadka dambe